إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo qaar ka mida khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ka fuliyey gobollada banaadir iyo shabeellada hoose gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibka ay ku qabaan waddooyinka u xihan dowladda federaalka taas oo ay u dheer tahay lacago aysan awoodin oo ay sheegeen inay ka doonayso dowladda federaalka walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa diyaa u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo dad iska dilay hay-ad arrimaha bini'aadinimada u qaabilsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay duugtay xasuuqii askarteeda laba sanno ka hor ka geysteen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shirkadda korontada ee jako ee degmada saakow ayaa iska kaashaday sidii leerar loogu xuri lahay waddooyinka marabohosha weyn ee magaalada oo ay dadku ku dhib qabeen wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa booqasho ku tegay dhulka ay xoogga ku haystaan maamulka yuhuudda دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo qaar ka mida khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ka fuliya gobollada banaadir iyo shabeellada hoose haddii aynu ka hormarno gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsatay hoy ow deganaa sarkaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo uu soo gaaray dhaawac aad u daran sarkaalkan ayaa lagu beegsaday hoygiisa oo ku yaalla xaafadda arjentiin ee degmada kaaraan waxaana magaciisa lagu sheegay canjeex waxaana soo gaaray dhaawac culus sidoo kale waxaa qaraxa sarkaalkan lagu weeraray ku dhaawacmay laba ka mida ilaaladiisa isla gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ku yaalla degmada hilwaa dhanka shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee halkaa ku weheshada saldhigyadan la weeraray ayaa ku yaalla deegaanka beriire oo dhaca duleedka degmada afgooye isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale saldhiggan ay ciidamada mujaahidiintu weerarka ku qaadeen wuxuu ku yaallaa degmada janaale faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada weerarka lagu beegsaday gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhib ay ku qabaan waddooyinka u xihan dowladda federaalka taas oo ay u dheer tahay lacago baad ah oo aysan awoodin oo ay sheegeen inay ka doonayso dowladda federaalka maxamed amiin ayaa ka warramaya waxaa isa soo tiraya dadka ka cabanaya dhibka ay ku qabaan waddooyinka u xihan dowladda federaalka dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay xirtay inta badan waddooyinka magaalada muqdisho islamarkaana gawaaridii ay ku soo urureen isticmaalka waddooyin kooban waxay sidoo kale dowladda federaalka ku eedeeyeen inay ka qaado lacago fara badan oo canshuur ah islamarkaana aysan awoodin inay bixiyaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmayaan dowladda federaalka waxaan nahay cabasho annagoo ah gaadiidlada gobolka banaadir haddii aan lacag dhiibayn waxaan laleeyahay kala wareeg annagoo inoo sii dhartaha sharciga inugu lehay dowladda oo aan dhahno aan dhiibno tin isbitaale kalaawato oo bug cusboonaysiin ah leysin oo asna cusboonaysiin iyo doonis ah halka sanadihii hore shan sano ka hor lacagtii aan ku qaadan jirnay leysinka oo walba jiibaarmay cusboonaysiin buuggana sidoo kale oo walba jiibaarmay cusboontiisa meel walba oon tagna isgooska tagna waa xiran yahay sharcinagana waa dhammaystiray waxaa dheerinoo ah ciidama nuuco kale yihiin nuucay kastoo yihiin buugga leyska naga qaad jaabka nagashan lacagna weydiyaan haddeen aanan weydii aan daba kacna dil nogula cagajugleen iyo dad banaan ku qabnaa oo aad u dhib badan oo lacag bixiya jaabka laga gashana nuuc ciidama nuucay raban ha naqdaan marka baasa bixiyaan idhaha buugga leyska jaabka nagala gashada taasaana nuucaa nooga sii daranba ma ahan markii ugu horreysay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay cabasho ka muujiyaan dhibaatada ay ku haysa dowladda federaalka hadday tahay dilka bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka lacagaha baadda ah ee laga qaadayo gaadiidleyda waddooyinka oo la xidhay iyo guryaha iyo dhulalka la boobayo walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo dad iska dilay maxamed ciise ayaa ka warramaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa waxaa diye ku kala qaatay laba beelood labadan beelood walaalaha ah ee mursado iyo waceysle ayaa iska dilay shan qof halka qof kalena dhaawacmay waxayna dhaceen waqhtiyo kala duwan iyadoona maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ee magaalada ceelbuur ay u kala xukuntay magta dadkii la dilay iyo nin kala dhaawacay iyadoona soo afjartay maxkamadda arrintan oo muddo sanad ah soo jiitamaysay labada dhinac waxay diyo ahaan u kala bixiyeen shan boqol toddobaatan iyo sideed neef oo geel ah taas oo ah diyadii shanta qof ee ay iska dileen iyo ruuxa la dhaawacay kulanka ayaa ugu horreyn bayaan laga soo saaray waxaan ku heshiinay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka labada beelood in aan ilaalinno deris wanaagga iyo walaaltinimada labo ciddii dhibaato geysato oo labada beelood ka mid ah in aan u soo gacangelinno walaayada islaamiga si loo waafajiyo shareecada islaamka saddex waxaan sidoo kale ku heshiinay in goobaha labada beelood ay iska saaran yihiin aanan la noolayn karin oo aan wax cusub lagu samayn karin sida barkad beer iyo wixii la mid ah ilaa fasax ka yimid walaayada islaamiga mooye bayaanka kadib ooliyaa u damka labada beelood ayaa madasha ka hadlay waxaa lay xukumay boqol halaad oo lagu qiimeeyey lagu qiimeeyey konton iyo siddeed kun toddobaatan iyo lix dhibic sagaal oo haystaa bismillaahi raxmaan raxiim wiilkayga siciid maxamed cali waxaa laga xukumay boqol halaad waana haystaa waxaa qaadhay boqol halaad oo laga xugmiyey walaalkay cabdi aadan liblaawe laguna xugmiyey shareecada islaamka waana ku qanacsanahay qaymigooduna waxaa waaye konton iyo sideed kun iyo sagaal boqol shareecada muslimka waxay ii xukuntay boqol iyo soddon iyo afar halaad waa qaadhay waan ku qanacsanahay waxaan rabaa inaan ka sheego meeshaan shareecada islaamka xoolo ayay ii xukumisay iyaguna xukumisay beesha herwe ceesle xoolahaasoo ah geel cadaskeedu uu yahay toban halaad xoolahaasoo qiimaheedu ay yihiin shan kun siddeed boqol toddoba doollar dhibic lixdan iyo sagaal waa qaadhay waana ku qanacsanahay ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa isna goobta ka hadlay
ilaahay baa mahad iskale alla subxaana wa tacaala aanu mahad celinayaa mahad dhammaanteed mahaddaasoo aan la soo koobi karin runtii gobolka galgaduuda hadda joognaa maxaa ka socda gobolka galgaduud meelaha wilaayaadku ay joogaan saanaa ka jirta maanta halkan waxaa lagu dhiibay geel shan boqoloo geel shan boqoloo halaad gaaraya ka badan oo labada qabiilo loo kala wareejiyey halkan waxaa ka jirta nugu dhegan oo halkan maaragtay dhuusamareeb dusheedaasa iyo guraceel iyo balambal iyo dhulkaa oo qabiiladu iskala degan yihiin welina uusan maamulka islaamiga uusan gaarin dagaalkii lagu kala maada jiray maalintii laysku lay jiray habeenkii laysku miro jiray kadib suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan ayaa kulanka kelimaad ka soo jeediyey waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa noo suurtageliyey inaan ilaahay kitaabkiisa ku xuguntanno ku kala qaadanno xuquuqdii ilaahay uu waajib yeelay ee diyada ah aaniyan waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga gobolka galgaduud ee runtii juhdi badan ku bixisay inay ilaahay kitaabkiisa lagu xuguntamo gebagabada waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa kelimaad ka soo jeediyey munaasabadda runtii waxay ahayd munaasabo oo la kala qaadanayo diyooyin shareer islaamka lagu soo xukumay dhacdo oo runtii sanadkii haddaan soo dhaafnay kunaaradii aakhirkiisa dhacdooyin iska daba dhacay oo maaragtay dhexmaray afraad ama rag ka mid ah labada beelood reer mursad reer waceysle maadaama dhacdada sideedaba waa maqaadirta ilaahay subxaana wa tacaala inay wax dhintaan wax noolaadaan maaragtay waa waa rumaysannahay wix ilaahay qoray waa inay dhacaan laakiin muhiimaddu waxa waaye natiijada in maanta shareeca islaamka oo dadka maaragtay ay hoos joogaan ay ka kala baxayaan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay hoossaarsanayaan harka shareecada islaamka iyadoona arrimahooda lagu xaliyo kitaabka alle hay-adda arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay duugtay xasuuqii askarteedu laba sano ka hor ka geysteen duleedka degmada balcad ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mahad cubayd ayaa ka warramaya waxaa muddo laba sano ah laga joogaa xasuuqii wuxuushnimada ahaa ee ay ciidamada dowladda federaalku ka geysteen deegaanka gololey ee wilaayada shabeellaha dhexe kaasoo ay ku dileen dhaqaatiir ka shaqaynayay xarun caafimaad oo ku taala deegaankaasi warbixin ay soo saartay hay-adda human rights watch oo taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muddo laba sano ah oo laga jooga xasuuqaasi aysan jirin wax cadaalad ah oo ay heleen ehelada dadka la laayay dowladda federaalkuna ay dadaal u gashay sidii loo duugi lahaa kiiskaasi toddobiyo labaatankii bishii may ee sanadkii labada kun iyo labaatankii ayay ahayd markii xilli garab ah shan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ay afduubteen toddoba nin oo ka shaqaynayay xarun caafimaad oo ku taala deegaanka iyo hal ruux oo kale oo farmashiyo ku lahaa deegaanka waxayna muddo afar iyo labaatan saac kadib meydadkooda soo dhigeen duleedka deegaanka dhacdadan oo markaasi argagax ku beertay dadka ku dhaqan gololey iyo guud ahaan geyiga soomaaliya ayaa waxay dadka deegaanku sheegeen inuu ka dambeeyo sarkaal caan ka ahaa deegaanka iyagoo intaa ku daray inay handadaad kala kulmeen dowladda federaalka markii ay isku dayeen inay baaritaan iyo dabagal ku sameeyaan kiiskaasi dowladdaa naga dishay dowladdaa dhammaysay hadday dishay waxay noogu sii dartay inkir iyo mataqaanaa handad iyo dad kaleentoo la jirihaayo mataqaanaa falkay ka dambeeyeen ay leeyihin oo sal iyo raad aan lahayn dembi baadhisti wax jawaab toban iyo afar maalmood aa laga joogaa walax ay naga siiso jawaab jawaab jawaab celin oo saasay wax u dhexeen saasaa aragna nama dhihin waxaan ka cabahaynaa dowladdaa na dishay waana na inkirtay wax natiijo oo soo baxay ma jirto maalintii maalintan waxaa laga joogaa ilaahay kuma darnaayo saddex arbacaad tuman iyo shan khamiis tuman iyo lix cid waxayna wax nalaga baaray ama anakaa mid dowlaha mid dishay dadkii midigaa la baaraa waxaa leeyahay cabada naagtaada soo dir bixi igaarkaada soo dir bixi dambe adiga imaan waana ka ilaahay aanu doonaynaa doodayna lak ilaahay xaggiisa inoo jirtaa ilaahay aa waxaa ka sugaynaa ilaahay kuma darnaayo gurba degdeg ah inuu soo saaro dadkaas dadka dilay wixii markaasi ka dambeeyey dowladda federaalka iyo maamulka u qaabilsan gobolkaasi ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan kiiskan iyada oo hadda laga joogo muddo laba sanana aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay guddigii arrintaas loo xil saaray hay-adda waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa sheegaysaa in marka laga soo tago cadaalad darrada ay la kulmeen ehelada dhaqaatiirta lagu laayay gololey ay sidoo kale jiraan dad badan oo dhibane u ah gabodfallada kala duwan oo ay ku kacaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo aan garanayn cid ay uga dacwoodaan dhibaatooyinka ay ku kacayaan ciidanka dowladda federaalka ee deegaankaasi ka arrimiya walaayada jubbooyinka iyo shirkadda korontada ee jeeko ee degmada saakow ayaa iska kaashaday sidii leerar loogu xuri lahaa waddooyinka marabohosha weyn ee magaalada oo ay dadku dhib ku qabeen waxaa ka warramaya maxamed muudey abumuslim kulan shalay ka dhacay howlka weyn ee shirkadda korontada jeeko degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa looga hadlayay bohosha dheer ee qaada biyaha roobka ay iska kaashadeen maamulka degmada saakow iyo shirkadda korontada jeeko baalasha mara bohosha ay ku xireen leer ifiya bohosha kulanka oo lagu casuumay dhammaan waxgaradka iyo ugaasyada odayaasha dhaqmeedyada iyo qaar ka mid ah bulshada degmada saakow ugu horeyn mid ka mid ah maamulka shirkadda ee degmada saakow ayaa ka warbixinaya howlaha ay qabteen bismillaahi raxmaan raxiim anagoo ah maamulaha korontada jako kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay caawasho noogu timid bulshada annagoo iska kaashanayna maamulka degmada iyo annaga iyo odayaasha dhaqanka waxaan sameynay leeraran waxaan ku xirnay boohoshii saa daraadteed daarademiya u sameynay waa in micnaha maalintii la demiyaa habeenkii la shidaa marka xilli roobeedkana laga faa'iidaystaa insha allahu tacaalaa waxaan isleeyahay arrinkaas waa arrin waxqabad leh oo bulshadana ka faa'iidaysanaysa shirkaddana ay u tahay sadaqa iyo muxuu aha sheegay iyo horumar ah insha allahu tacaala wabilahi towfiiq maamulaha shirkadda korontada kadib waxaa kelimad dardaaran ah ka soo jeediyey ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey malaaq
bismillaahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa naman bacda ilaah ayaa ku mahadsan jilsidan aan maanta u fadhino annagoo odayaasha dhaqanka iyo maxaafadada degmada iyo maamulka korontada ee jeeko ee degmada saaku ilaah ayaa ku mahadsan bacda taxiya mahad kadib waxaan ugu mahadinaynaa ciddii arrintan kasoo shaqaysay in islaamka loo gargaaro meelaha boosha ee mugdiga ah habeenadii dhibka badnaa leer lagu shido la iftiimiyo ciddii soo abaabushay iyo cidda bixisayba waxaan leenahay miisaankooda akhre lagu kabo waa waa wax loo baahnay in ummadda loo qabto shirkadda korontada ee jeeko ee kheyr allaha siiyo waxyaaba badan bay qabatay haddii ay samaysay arrintaas arrin aad looga farxo waayo haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin howshaan aad qabateen waxa aad la baxseen waa sadaqo ilaahay waxaan uga baryayaa idinkaga baryayaa maalin aan maanta ahayn in ilaahdu kugu shafaaco ee ummadda lafteeda loo sameeyey korontada lafteeda waa inay sameeyaan ee dadaal
gunaanadka xafladda waxaa soo gebagabeeyey nabadoon maxamed jimcaale oo mahadnaq u soo jeediyey maamulka degmada iyo maamulka shirkadda korontada ee saakow aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa anoo maxamed jimcaale khayraa waxaa weeye xafladda tan ama ama shaqada tan aan galabta isugu nimid oo ay ilaahdankiisa iska kaashadeen maamulka degmada iyo shirkadda jako iyo odayaalka dhaqanka oo ayaguna tala ku darsaday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa wadaa in ay wax ka qabato wadooyinka iyo bohosha biyaha roob ka qaada si bulshada deegaanada aanu ugu xirmin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa booqasho ku tegay dhulka ay gumaystaan yuhuudda islamarkaana ay xoogga kaga haystaan muslimiinta reer falastiin mas-uul sare oo ka tirsan dowladda turkiga ayaa booqasho ku tegay magaalada qudus ee dhulka falastiin halkaas oo ay caasimad ka dhigteen sahaayanadda reer galbeedkuna aqoonsadeen mefled kafasoglo oo ah wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa socdaalkiisii ugu horreeyey ku tegay yuhuudda muddo ku siman shan iyo toban sano oo xiriir ah wasiirka oo ay si diiran u soo dhoweeyeen madaxda maamulka yuhuudda ayaa sheegay inuu sare u qaadayo cilaaqaadka kala dhexeeya xukuumadda yuhuudda dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda ayaa socdaalka mas-uulkan turkiga ah ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka tari doona aqoonsiga caalamiga ah ee sahayanadda turkiga ayaa xusulduub ugu jira sidii uu u adkayn lahaa xiriirka kala dhexeeya maamulka yuhuudda ee dhanka amniga iyo ganacsiga madaxweynaha yuhuudda ayaa horraantii sanadkan booqasho ku tegay magaalada istanbul halkaas oo uu kulamo kula qaatay ordogan iyo golihiisa wasiirada heshiis ay xilligaas labada dhinac kala saxiixdeen ayaa dhigaya in shidaalka ay yuhuudda ka soo saaraan falastiin loo iibgeeyo qaaradda yurub iyadoo la sii marinayo dalka turkiga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa